waxa weeyaan waa run maanta waxaa loo fadhiistay dembigii lagu soo ogay daahir axmed faarax iyo maydhane iyo yaasiin cabdilaahi oo lagu leeyahay dembi lagu leeyahay in cajalad baan dhegaysanay telefoon qof oo tiraahde nacan waddanka sidan baad samaynaysiin oo dadkaad kicinaysiin dhallinyartaod leedihiin soo bannaanbaxa cajaladii oo si sharci darra ah sharciga jabuuti oo dhan wuxuu dhigayaa inay mamnuuc tahay dastuurka jabuuti wuxuu dhigayaa inay mamnuuc tahay dastuurka dunida u yaallaa markaa waxay isku dayeen inay qaataan sharci aan u dhignayn oo loogu talagalay waxaa layaala wixii ku saabsan baananka baananka lacagaan khaladka lacagaan ka imanaya darooga waxaas yaa qaar loogu talagalay haddii arrin bank iyo isku mid maaha nin la leeyahay siyaasad baa lagu haystaa marka sharciga jabuuti horta halkaa wuxuu caddaynayaa inay mamnuuc tahay markaanu sheegnay waana la diiday marka maanta dhegaysiga marka cajaladaha ha dhegaysiga de wax waa private lifekii weeyaan waxa weeyaan dowladda jabuuti kood beenaalkeed wuu mamnuucayaa in qof telefoonkiisa la dhegaysto mana fasixi karo sharci fasaxaya ma jiro marka laga reebo aan ku yidhi waxaa baananka ku saabsan lacagaan khaladka ee uu maraykanku la dagaalamayo ee terrorismka arrintan de lagu haysta raggan terrorism maaha tubank lacag lala baxsanaya maaha waa balanshima waxa la yidhaaho marka sidaa daraaddeed waxa weeyaan waxa dembiga lagu haystaa waxuu ka yimi dhegaysi dhegaysiguna waa mamnuuc markaa dembi ma jiro siduu procurer generaalku yidhi maaha muu soo cadayn wax sharci dhigaya ma jiro marka waxaan waxa uu dalbaday markaa procureerkii maarata xerelaalihii jabuuti wuxuu dalbaday labayo toban bilood xadhiga adag ayuu dalbaday maanta laakiin maxkamaddii iyadu si kale ay u aragtay dembigii wuu jiraa bay tihi laakiin haddana way yaraysay maaragtay xukuumaddii oo laba bilood bay tihi daahir ninkii isaga ay isku dembiga hayeen ee ayaan qura lasoo wada qabtay ee telefoonka ay ku wada hadleen ee u dhiibay telefoonka meedhana laydhaha waxaa layidhi dembigii waa lagugu waayey halkaa waxaa cajiiba laba ninoo dembi midata lagu soo qaaday midna laydhaha laba bilood oo xadhigaan ku xidhnay midna laydhaha adi dembigii waan kugu weynaya runtii waxay ahayd labadaba in la yidhaaho walaalayaal dee dembigii waan idinku weynay in laydin marka nin saddexaad baa jiray oo maanta isaguna maray oo yaasiin yaasiin muslim la yidhaaho oo waddanka jabuuti ka shaqeeya isagana sidaa la leeyahay waxaad ka soo qayb gashay banaanbax mamnuuca waa been bay ahayd isagana waxay saddex biloodoo xadhigoo kuu yaalla marka waxaa cajiiba saddex nin oo too dembi midata lagu haysto mid laba bilood baa la xidhay mid saddex bilood baa kuu yaallaa la yidhi midna waxbaa lagugu waayey waxay caddaynaysaa inay procureerka xeerelayaashu ayna wax la yaallo wax caddaynaya qofkaa dembi uu ku galay ay ku soo ridin dosiyega marka dadka reer jabuuti waa inay fahmaan in dadkan qabashadoodu ay siyaasad un ku dabaqan tahay ayna wax kale ahayn marka go-aankiina muxuu yahay xaggiinna horta ta u horraysa mid waxaan hubaa daahir waan la tashaday maanta markii markiiba ay layili laba bilood xadhigoo adag waxaas wax la yeeli kara maaha marka sharcigu wuxuu bannaynayaa in dariiqiisa labaad laga qaato oo kurda abeelka jabuuti la tagto marka beritoole anba hadhowba waxaan ka samaynaynaa waxaan leenahay ma ogolin sharciga kale aan tegaynaa oon ka qaadanana abeel rajadiinnu markaa imika way wanaagsan tahay geedka si kale aad u tallaabaysaan aad iyo aad baan de wuu leeyahay ha ha waxaan leeyahay geedka geedka labaad inay ka ka waan confiance waan u leenahay aan ku talagalnay inay ogaadaan ay ogolaadaan inaan waxaan weydiisanay oo nidhi waxaan dembi raggaa ku caddi ma jiro sidii umaan ka rajaynaynaa waxaan u malaynayaa inay markaa halkaan heli doonno oo nala odhan doono waa dembi ninkaasi muu gelinayo halkaa ka baxo kolkaas si deg dega ayaan u weydiisanaynaa in la keeno geedka labaad daahir axmed faarax xaggee la geeyey iminka daahir axmed faarax iminka ahaan dee maanta xakunkii baa dhacay kaan gabood bay ku celiyeen laakiin waxaa magaalada la geliyey waxaa la geyn doonaa is-iyo kiyo wadaadada oo xadhigoogu nacam dhacay waxaa la geyn oboq way dhici kartaa inay geeyaan laakiin iminka ahaan weli jabuuti bay joogaan jabuuti bay joogaan ood xaqiiqsantahay marka iminka ahaan ha xabsiga ma ku booqataa xabsiga waan ku booqdaa halkaa dhibaato badan iguma haysato raggaa wadaadada iyo daahir markaan u tago waa laygu yeedhaa si wanaagsan bay u dhacdaa taa been kama sheegi karayo guud ahaan iminka imse qofoo kalaa xidhan wallaahi horta inta xidhan soddon way ka badan tahay qaar waa la xukumay oo annakoo ayna qaran helin oo la qariyey qaar waan ka qayb galnay qaar dib baa loo dhigo waxa dib loogu dhigay waxaa layidhi baawaradii dowladdaad jejebiseen rag aqaladooda laga soo qabtay amba la qabtay isadoona manifestationka la sheegaya dhicinayaa ladii baawaraad jejebiyey ninka la qabtay intuu ayna dhicin maaragtay banaanbaxu sidee loogu qabsan karaya baawur baad jejebisay ma fahantay marka wax weeyaan wax dhibaato ah dhibaatada ugu weyn waa taa
waa tahay kaasi waxa uu ahaa qaran zakariya cabdulaahi cali oo u warramayay wariyaha v o ed rabadaan muuse dhegeystayaal waxaa naga xusuusinah inaysan weli noo suuroobin inaan khadka teleefoonka kula helno ama aan kula hadalno dhinaca dowladda marka ugu horreysay taasi dhacdana waan idiin soo gudbin doonaa